dalka soomaaliya oo kasoo baxaya dhibaatooyinkii shacabka kasoo gaadhay colaadihii sokeeye ee kala dambeeyey waxaa sanadahan ugu dambeeyey soo kordhay dadka u ololeeya nabadda iyo ka shaqaynteeda dadkaasi waxaa ka mida gabdho yaryar oo ku dhashay kuna barbaaray soomaaliya intii ay socdeen dagaalada sokeeye waxaana ay qaarkood hadda baranayaan habka xalinta khilaafaadka hablaha dhallinyarada ah ee nabadgelyada u ololeeya ayaa dhowaan soo gabagabeeyey tababar ay ka qayb ahaayeen gabdho kale oo ka socday dalal kale oo ku yaala bariga afrika waxaana la barayay hanaanka loo xaliyo khilaafaadka islamarkaana loo sameeyo wadahadallada bulshada dhexdeeda dhallinyaradan aqoon-yahanka gabdhaha ah ee soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dhowr dumara oo ka soo jeeday qaar ka mid ah wadamada bariga africa kuwaas oo loo tababaraya sidii habluhu ay uga mid noqon lahaayeen dadka saamaynta ku leh bulshada ee sameeya wadaxaajoodka marka ay caqabadi soo kororto tababarkan oo muddo soconaya ayaa dumarkan lagu baray sida ay dhexdhexaadin u samayn lahaayeen dowr matalaad ahna ay gabdhuhu ugu yeelan lahaayeen xalka gaarista dhibaatooyinka lasoo gudboonaaday bulsho meel ku wada nool dhaqanka soomaalida ragga ayaa ka fariisan jiray xaajooyinka noocaan ah oo hadda gabdhahan loo tababaray laakiin hadda gabdhahan ayaa u arka in xaalad lagama maarmaan ah oo dumarku ay ku aadan yihiin ay jiraan taasina ay tahay in la helo danjirayaal nabadeed oo hablo ah oo ka shaqeeya dhexdhexaadinta iyo nabadda sida ay ku waramayso kaafiyo naaleeyo oo ka mid ah gabdhaha tababarkan qaatay
ujeedka ugu weyna wuxuu ahaay waa in gabdhaha yaryar ee soomaalida ay qeyb ka noqdaan wadaxaajoodka iyo wadahadalada wadanka markii wadahadal ama wadaxaajood la dhahayana waxaa muhiim ah waa wax daily life ah waa wax maalin kasta dhaca waa wax nolosha ku beesgaraysan qofka noloshiisa u anfacay ah only maahan inuu siyaasad ama meelo waaweyn la aado laakiin dadka u baahan society-ga deegaanka xalinta khilaafaadka waa wax mar walba qofka biniaadanka inuu barto u baahan yahay gabdhahana waxaa loosoo tababaraya inay inta dib u noqdaan ee gabdhaha soomaaliyeed ay sii tababaraan oo gabdho badan oo wadaxaajood iyo wadahadal iyo barnaamijyada ka shaqeeya soomaaliya laga dhex helo jamiila xaajo oo ka mid a gabdhaha tababarkan qaadanayay waxa ay muddo shan sana ah ka shaqaynaysay arrimaha bulshada gaar ahaan haweenka iyo caruurta gobolka baay waxay u aragtaa in lagama maarmaan ay tahay in hablaha soomaaliyeed ay helaan tababar ku saabsan hanaanka loo maareeyo caqabadaha ka dhexdhaca bulshada waxayna xustay in barashada habka loo xaliyo khilaafaadka ay muhiim u tahay qof kasta oo soomaaliyeed aan bartay bulshada ahaan wax badan baan aaminsanahay inaan uga bedeli karo in soomaaliya gudaheedana marka la eego ka dumar ahaan wax badan baan aaminsanahay sababta aan saas u leeyahan waxay tahay laga soo bilaabo labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan ka shaqeynaya activistnimada arrimaha haweenka iyo dhalinyarada waxaana aaminsan yahay waxyaabaha badan oo aan ka bedelay bulshadeeda dhexdeeda oo haddana kuwaas iyo kuwo ka badan aan ka bedeli karo ka dumar ahaana soomaaliya waan ka shaqeyn karaa waana ka shaqeyn doonaa insha allah sida horeyba uga waday a haddana uga wadi doonaa soomaaliya dumarka ayaa ka mid ah dadka arrimaha bulshada aadka uga shaqeeya waxaana ay ka mid yihiin qaarkood kuwa u ololeeya nabadda iyo midaynta dadka intii ay socdeen colaadihi sukeeyana waxay lafdhabar u noqdeen qoysaskooda gabdhahan ayaase hadda u arka in xirfadan ay barteen ee wax weyn kusoo kordhinaysa shaqadooda ku aadan howlaha ay hadda qabtaan balse aysan jirin caqabado muuqanaya oo hadda hor istaagi kara muhiimadda waxay tahay waa bilow cusub waana gabdhuhu inay qeyb ka noqdaan wadahadalada iyo wadaxaajoodyada ayna qeyb aada muhiim ay u tahay inay gabdhuhu noqdaan inay ka dhex muuqdaan dhexdhexaadiyaasha waxani waa xirfad uu qofku barto markuu bartana wuu ku shaqeyn karaa soomaaliya caqabado badan oo saa-ido gabdhuhu haddaan dhigi karno halkan ma geli karaan kama taagna way geli karaan way ka shaqeyn karaan caqabadahan sidooda bilaadaba waxay loo waxaa loo qaataa wax qeyb nolosha kamid ah gabdhaha yaryarne haddii hadda waa number yar laakiin haddii la wado gabdho badan lasoo saaro tirino badan helaan xirfadahooda kor loo qaado hore bay u soconayaan maalina imaaneysaa gabaro labo labo qabiilbo isku isku dhacay ama dad isdagaalay iyada u noqoto dhexdhexaadiye heshiishiiso dalka soomaaliya oo kasoo baxaya colaado sukeeye dadka xirfadda u leh hanaanka maaraynta khilaafaadka aada uma badna waxaana doorkaasi qaata odayaasha dhaqanka hase haatee shacabka ayaa naawilaya in la helo xal waara oo sal u ah dib u heshiisiin laga soo dhiraandhiriyo wadahadal si rasmi ah la isugu saamaxo cabdicasiis barrow v o a muqdisho
Direct from Washington.